wa fii kulli jafnin dabool kasta rubuucu diyatin diyadoo afar loo qaybiyey meesheeda ay ahaatay walow liacmaa mid indhababa ha u sugnaadeen wuxuu sheekhu leeyahay xubinkii saddexaad baa halkan looga gelayaayo dabool kasta jafni ama jufuun waa dabooladaa indhaha daboola rubuucu diyatin qofkaa laga jaray magtiisii oo afar loo qaybiyey meesheed ayaa ka waajibaysa ama ka sare ama ka hoose midku doona haade afartoodiina markii oo dhamaystiran ayaa ka wada waajibaysa walow mid indhala ba ha ahaadee oo haba u sugnaado daboolkaasi midaana isha waxba ka arkayn maxaa yeele qurux iyo manfaco ayay dee wada leedahay manfacay u leedahay oo dee ishii bay u ilaalinaysaa qurux bay u leedahay wa maarinin maarinka iyo sanka intiisaa jeecsanna diyatun ayaa ka waajibaysa wa fii kullin mid la arko min darafayhi labadiisa daraf walxaajizi iyo intaa udhaxaysa hulutun magtoo saddex loo qaybiyey meesheed ba ahaatay waqiila waxaa la fi lxaajizi xukuumatun ba ahaatay wa fiihimaa labadaa darafna diyatun diya ayaa ka waajibaysa waxau sheeku leeyahay waa xubinkii afraadee haddii la jaro maarinka maalinka waxaa la maalaana min alanf sanka intiisaa jilecsan ayaa la yidhaahdaa sanka intiisaa jilecsan ee aan lafdar ahayn haddii la jaro diyatun diye ayaa ka waajibaysaa diyadii qofkaa laga jaray ayaa ka waajibaysaa dee waa camar bin xasmin xadiidkiisii siduu ku soo arooray markaa qurux iyo manfacana way leedahay haddaba waxay u qaybsamaysaa mayti sidan labadaa daraf ama labadaa dul hareerahoodu iyo kaa xaajiska intaa yaree udhaxaysa labada dul midkiiba sulus ayaa ka waajibaya magtii oo saddex loo qaybiyey meesheed ayaa ka waajibaysa udiyadii ayaa saa loogu qaybinaya qiil baa wuxuu leeyahay maya inta yaree xaajiskaa iyadu dhexe waa xukuuma un laakiin labada daraf ayaa iyada diyada ay ka waajibaysaayo dee quruxda iyo manfacaduba waxa weeyaan labadaa dhinace xaajiskan isagu ma sii macno badnaayiin wa fii kulli shafatin dabintii la arkana nisfu diyatin diyo barkeed ayaa ahaaday waxau sheeku leeyahay xubinkii shanaad baabkana inoo galay oo haddii debintii laga jaro qofkii haddii debinta laga jaro ama ta sare ha ahaato ama ta hoose ha ahaato debintaasina waa nisfu diya diyada barkeed qofkaa laga jaray diyadiisa barkeed weeye wa fi shafatayni diyatu xadiidkii camr bn xabi wuxuu ahaa labada debnood diyadii oo dhamaystiran ayaa qofka uga waajibaysaa maxaa yeelay jamaal qurux iyo manfacaba way leedahay oo hadalku dee labada debnood buu ku kala soocmaa canruufta iyo cuntada iyo iyaga ayaa celiya markaa waxtar weyn bay leeyihiin qofkaa laga jaray diyadiisii haddii labadaba la jaro ayaa ka waajibay haddii mid kamida la jarona waa conton ninkii wa lisaanin wa fi lisaanin carabkii isna walow licalkana haba u sugnaada midaan hadalka si fiican u karaynin waa rata iyo mid isku idqaamiyo meelaan idqaam lahayn waa taqa iyo mid xaraf xaraf ku bedelaya waa u sugnaada wa tiflin iyo ilmo yarbe diyatun isagana diya ayaa ka waajibaysa waqiila waxaa la yidhi shardu tifli ka yar shardigiisu waxa weeye duhuura athari nutqin hadalka ra-adkiisi waa inuu muuqdaa oo muxuu ku muuqanayaa bitaxriikihi dhaqdhaqaajintiisa libukaayin oohiniyo wa masin naaska nuugidiisii wal akras kii akraskaan ahaana xukuumatun xukuma ayuunbaa ka waajibaya waxau sheekhu leeyahay carabkii haddii la gooyo dee qof hadlaya oo dhadhankiisu uu caadi yahay walow carabkaa haba lahaada alkan alkan waxa weeye kaan isagu fasiixaynan hadalku si fiican uga soo wada baxaynin ee carab adaygu markaa uu ku sugan yahay hadalkaana caadi u odhan karaynin ama hadal midka arabti haada arabtigu waa kaa meelaan idqaam lahayn isku idqaama alsaquna waa kaa xarafka xaraf ku bedelaya sidii aynu kitaabu salaa aynu baabuljamaa ku soo marnay ama mid yar oon weli hadalkii gaadhinba ha ahaadee mag ayaa ka waajibaysaa magtiisii maxaa yili xadiidkii camar ibn xasm uu idlaaqo wa fi lisaani diya carabkii mag ayaa ka waajibtay buri ibnu xibbaan iyo xaakim iyo sidaas iyay saxiix yeeleen imaam shaafici iyo ibnu mundir iyo waxaanay soo naqliyeen in lagu ijmaacsan yahay maxaa yeelay dee qurux ayaa ku sugan manfaco ayuu leeyahay oo dee waa waxa keliya qofku uu kaga soocan yahay xoolaha bahaa-imta xagga caddaynta iyo cabirida iyo marka ilaa saddex manfacu leeyo xagga hadalka iyo xagga dhadhanka iyo dee xagga cunid cuntada masalan waxaan wax lagu wacwacinayaa ee gawsaha kolba u qaadaya ee gaadhsiinaya kolba gawsu ku ridqaya waxa weeye carabka haddaanu jirin lama gaadhsiiyin qofku inuu kolba dhinacun dee dhigam oo kolba dhinacun uu hoosaysiiyo mooyaane qiil baa wuxuu leeyahay walow mid yaroo dee baan hadalkiiba gaadhi ba ade qiil baa wuxuu leeyahay maya xagga yarka qofka yarha waxa u shardi ah marka carabkiisa la jara ay ka waajibaysa diyadiisii dee waa in asartii hadalku waa inay muuqataa asartii inuu kani hadli doono ee aanu ahayn midaan hadlaynin waa inay muuqataa oo waa maxay bitaxriiki de waa inu carabkii dhaqdhaqaajiya libukaay markuu ooyayo waa inu carabkii dhaqaajiya waa masjid markuu naaska muudsanayo iyo maxaa yeelay dee waa amaaraad buu leeyahay muuqato in carabkiisu bad qabo muujinaya nuugidda iyo dhaqdhaqaajintaayo haddaanay laakin muuqan buu leeyahy dee xukuuman baa ka waajibaysa maxaa yeelay salaamadiisi iyo badqabidiisii baan yaqiin ahayn asalka qofkana waa inay dimadiisu beri tahay waxa uu sheeku leeya wafi lisaan alakrasi kii isagu aan hadlayna gawda ahaa carabkiisii haddii la jaro xukuumatun xukuumo ayuunbaa ka waajibaya oo isaga diyo dhamaystirani ka waajibi mayso wa kulli sinin wa fi kulli sinin ili kasta oo lidakarin mid lagu sugnaaday xurin oo xora muslimin oo muslima hamsa taabiciratin shan neef oo geela ayaa ka waajibaya sawaan waxa isku mid a akasara jabiya aldaahira inta muuqaata ee minaha ka mid a duuna sinki inta asturan ka reebiya aw qaracahaa bihi macahu la fujiya waxau sheeku leeyahay waa cudinkii toddobaad ilig kasta haddii la fujiyo iliggaasoo asli ah ilig asli ah oo dhammaystiran oo weliba markii labaadee uu soo baxay ay tahay oon dee khalkhal iyo waxba toona aan lahayn marka mid labi uu leeyahay oo weliba xor ah oo muslim ah waa shan neef oo geela shan neef oo geela ayaa ka waajibaya oo xadiidkii camar ibnu xasbiisna ku jirayo in ay iligii shan neef yahay markaa ama fool ha ahaado ama dhool ha ahaado ama gows ha ahaado waa isku mid walow mid waliba magac gaara ha iska lahaado sida faruhuba ay sabaaba iyo wusta iyo binsar iyo khinsar iyo iyagoo walae haddana isku mag u ahaayeen ayaan ilkuna magacay doonaanba ha kala yeeshaane iyaguna ay isku mag u yihiin marka waxa cibaaradan waxaa ka wanaagsan in la yidhaha nisfu cushru diyati saaxibiha qofkaa iliga laga riday ayuunbaad magtiisii toban u qaybinaysaa markaa tobanka uqaybiso unbaad tobankiina sii kala barhaysaa iminka ninka marka diyadiisa toban loo qaybiyo soo toban maaha tobankii marka kala badhana gabadhii kontonkeedii markaad toban uqaybiso sow shan maaha shantii markaad kala badhana mid kasta saasay kugu soo baxaysaa haddaba waxay aan farqi lahayn buu yidhi akasara daahira min duna sinq intan muuqato un jebiya hadduu intaa muuqato un jebiyo sinkigu waa inta hilibka ku qarsoon ayaa sinki laydaa jiridiisa ama intan muuqato un hadduu jebiyo iyo hadduu qalacha bi macahu iyo hadduu israaciyo soo wada fujiyo iyo hadduu inta muuqato un jebiyo labaduba waa isku mag wa fi sinin ilig zaa'idatin oo dheeraada xukuumatun xukumo ayaa ka waajibaysa wa xarakatu sini iliga dhaqdhaqaaqiisa in qalad hadday yaraato fa ka saxiixatin weeye wain badalat ilmanfacatu hadday burtana fa xukuumatun weeye ow naqasad waa nuqsaantay fal asaxu ka saxiixatin mid fayoobay lamid noqon waxau sheeku leeyahay iligii dheeraadka ahaa ee ilkaha asliga ah ayadoo khilaafsan ilkaha asligaa iyadoo khilaafsane dee masalan ka dulbaxday oo kale haddii la jaro waxaa ka waajibaysa xukuuma sidii fartii dheeraadka ahayd oo kale laakiin waxay leeyihiin oo khilaaf ku yar jira war iligu intii qaalibka ahayd baa ha ka dheeraade e ma waxa shardi ahun inuu intii qaalibka ahayd oo labiyo soddona inuu ka bato ayaa zaa'id lagu odhaya mise zaa'id waxaa la odhanaya markuu ilkaha ka baxo yacni sida ay ugu jiraan iska qaar waxay leeyihiin zaa'id waxaa la odhanayaa un markuu ilkaha sidaa qaabkooda ilaah udhigay uu ka sarreeyo ama uu ka hooseeyo tiradiina ka dheeraad yahay ayaa zaa'id la odhanayaa laakiin hadduu dheeraadba ha ahaado saddex iyo soddonba ha ku ahaadee hadduu ilkihii ku dhex jiro si caadiya arshi baa ka waajibayay bay leeyiin waxaa sheekuu leeyahy xarakatu sinni iriga hadduu haddaba dhaqdhaqaaqayo muxuu dhaqdhaqaaqaya likibar inuu marade masalan gabow ama xanuun inqalad haddii ay yar tahay dhaqdhaqaaqaasi oo masalan dee manfacadeedii manfacadii muu tirin masalan calaanintii iyo wax ku goosashadii wuxuu dhan mau joogan lakin wuu yar dhaqdhaqaaqaya faka saxiixatin ilig fayow ayuunbuu la mid yahayo haddii qofkaa iligiisa sawir dhaqaaqaya laga gooyo qisaasi waa ka waajibaysa arshigiisa oo dhamaystiranna waa ka waajibaya maxaa yeele quruxdii iyo manfacadiiba dee wuu leeyahay wain badalat ilmanfaca hadduu bahal dee iska carabka odayaasha qaar baa dhaqaysa markay hadlayaan iska dhaqdhaqaaqayo carabka iska u dhaqdhaqaajinayo dee hadduu sidaa kaasoo kale yahay oo iska dul saaran yahay un fa xukuumatun dee xukuuman baa ka waajibaysa hal iyo mus iyo waxa loo dhiibun baa la odhan maxaa yeele meesha baa dee yarduaaqmayso doorashamaysa marka horeba ha iska dhaqdhaqaayo ugu gufaysnaa oo dee manfacadii walow calaalintu meesha ha ka baxday wax ku goosigu e dee haddana meeshii bay u yargufaynaysaa aw naqasad ama waa nuqsaantay manfacadaasi manfacadii may wada bureen manfacadii baa yar nuqsaantay oo wax waa ku calaashanaya laakiin wixii lagu yar jiidi lahaa lagu yar goyn lahaa ayuun baanu yar karaynin fal asaxu asaxa ka saxiixatin ilig fayown buu lamid noqonayaa haddii manfacadiisi ay leedahay laakiin yar nuqsaansan tahay arshi baa ka waajibaya asligii manfacada oo calaalintii iyo dee cuntada celinteedii waxyaalahaasa ayaa u jooga walow qaraca hadduu fujiyo sina sagiirin mid yar lam yuftar oon ilka dhacsanin falam tacud dabeedna aanay soo noqon wabaana u caddaada fasaadulmanbati meeshii ay ka baxaysay inay fadaadowday wajabal arshu arshi ayaa waajibay waladharu inahu low maata hadduu dhinto qabla albayaani cadaansha ka hor falaa shay-a waxba ka waajibi maya ee wa anahu low qaraca hadduu fujiyo sinaa masquurin midilka dhacsaday iligiibuu fujiyey facaadad dabeedna waa usoo noqotay la yasqudu larshu ma dhacayo arshigu waxau sheeku leeyahay haddii uu fujiyo mid yar oo aan ilka dhacsanin ayuu ilig ka riday falam tacud xilligii kuwii iskood u dhacay ay soo baxeen ayuu kii laga riday soo bixi waayey dhakhaatiirtii baa la tusoo wabaana fasaadulmanbas waxa caddaatay meeshii uu ka soo bixi lahaa inay fadaadowday oon ilig ka soo baxaynin wajaba dee qisaas baa waajibaysa aynu xaggii hore kusoo marnay arshigiina waa waajibay isagoo taamo hadday laakiin sidee idigii soo baxo qisaas iyo diya toona laguma leh haddii laakiin yar foolxumo iyo wax la yimaado oo shan yimaado xukumaa ka waajibaysa waladharu adharna waxa weya nalow maanta hadduu dhinto qabla albayaani intaanay caddaanin isla markiiiyo sanadkiiba waa dhintayba laba san iyo waxna waa uhadhanaaye falaa shay-a ninkii jaanigaha waxba laguma leh maxaa yidhi asalku dee sidaa asalkii waxa weye qofkan in dumadiisu beri tahay daahirna waxaa hadduu sii noolan laha inay isaga soo bixiray adhar baynu ne taaniga koorteeda wuxuu leeyay may arshigi waa waajibaya mar haddii jinaayada iyo iligii oo laga tuuray ee xaqiiqatay halkaa taalo asalku waa inaanu soo noqonayn buu leeyahay ninkaa iligiisii hala bixiy marka waxaa kaloo iyadana isku yar khilaafaa haddii iligii way dhacda markii qaarkood dhakhaatiirtu inta gebigiisaba intuu kasoo dhaco inuu markiiba qaato haddana lagu celiyo iskaba adkaado culimada qaar waxay leeyihin dee meeshii uy waa kan waa ugu jiraay ee waxaa laga gooyo oo yaan diyadiisa qaarna waxay leeyihin mar hadduu dhacay haba u adkaado iminka sidiis oo kaleba ha noqday mar hadduu lagaba soo qaaday magtiisi oo dhan baa waajibaysa waxaan loogu rarakibayna waa iska nimcayda waxaa kaluu sheeku leeyahay adar waxa weeye hadduu fujiyo low qalaca wadar anhu low qalaca hadduu fujiyo sina masqur midibka dhacsaday oo nin weyna ayuu beerkiga dandaaniyo ilig buu ka riday facaadad waa iska soo baxday dabe laa yasqutu arshigii ma dhacayo maxaa yeele soo noqodkani dee waa nimco ilaahay ninkii ku galadayse ninkii hore waa lagu leeyahay taaniga afar bayna wuxuu le war waa dhacaya oo ka soo noqday kii hore halkiisi inbuu ku jiraaye waxba yaa ninkaa la weydiin walow qulicad haddii la fujiyo al asnaanu ilkihi haddii la fujiyo fabixisaabihi xisaabtiisa ayay ahaa wa fii qawlina laa yaziidu ka kordhin maayo calaa diyatin in ittaxada hadduu midoobo jaanin wajinaaya dhagarqabaha iyo waxyeeladu hadday midoobaan waxba laga kordhin maayo buu leeya maya waxau sheeku leeyahay haddii ilkihii ninkii laga laga guro gebigoodaba sida caadigaana waa laba iyo soddon ilig haddii laba-iyo soddonkaa ilig la wada fujiyo fa bixisaabihi xisaabtiisa ayuun baa ka waajibaysa mid walba cushru diyati saaxibihaa un ugu dhufo ni- nisfu cushri diyati saaxibiha ninkii laba-iyo soddon un baad ugu dhufan shan fa bixisaabihi boqol iyo lixdan awr baa neef oo geela ayay ninkaa u noqonaysaa wa fii qawli qawl wuxuu leeyahay laa yaziidu ka kordhi maayo arshiga ilkaha oo dhami calaa diyati mag qura ka kordhi maaye boqol halaadiya dhaasin buu leeyahay in itixaada jaanin wajinaaya haddii dee kan waxyeelada geystay iyo waxyeeladuba hadday mid yihiin yaanay laga kordhin wa kulli lixan lafgadaab kasta nisfu diyatin diyo barhkeeda ayaa ka waajibaysaa walaa yadkulu arshul asnaami ilkaha arshigooduna ma gelayo fii diyati laxyeyni labadaa lafgalo diyadooda ma gelayo fid asaxi haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay xubinkii sideedaad ayuu halka inooga gelayaa wuxuu yidhi lafgadheedii kasta waa labadaa lafoodee ilka hoose ay ka baxaan ee halkaa gaarkan ay isugu yimaada ila kuwankaa iyagu madaxay la xidhiidsayin kuwa sare waa labadaa lafgalo ama labadaa daane hoose weeye midiiba nisfudiya qofkaa laga jebiyey diyadiisa barkeed ayaa ka waajibaysa waa marka laga jaro haddii la jebiyena dee haashimun bay noqon haashimadii madaxoo kale bay noqonaysaa ee waa marka dee meeshiiba lasoo fujiyo dimooyiisay noqon ma hadii lasoo fujiyo maxaa yeelay quruxine waa ku jirtaa manfacana waa ku jirtay oo diyadii oo dhammaystiran ayaa ka waajibtay haddaba waxa meesha ku yeelayana dee ilkiiba ayana ku jira walaa yadkulu arshul asnaani fi diyatin fi diyati laxyeyni fi diyati faki laxyeyn haddii labadaa lafgadheede ama mid ama labadiiba la jaro dee intii ilka ahaydna waa loo raacin un maxaa yeele mid waliba gaarkiisa ayuu dee mustaqil u yahay bedel muqadar iyo magac khuseeyana waa leeyaho mid midka kala gudageli maayo carabka iyo elkiiba si aanay shaqaysigu lahayn bay lamid yihin wa kulli yadin gacan la arko nisu diyatin diyo barhkeed ayaa ka waajibaysa in qutica min kafin haddii laga jaro fa in qutica min fawqi haddii laga jaro fa xukuumatun unba waajiba ayd la noqode wa fii kulli usbuucin fartiina cashratu abciratin toban neef oo geela ahaaday wa unmulatin xubintiina thuluthu casharati tobanka oo saddex loo qeybay meesheed baatay wa unmulatu libhaami suulka xubintiisa nisfuhaa niskeed ba ahaaday waxau sheekhu leeyahay gacan kasta waa nisfu diyo qofka ay laga jaray diyadiisii barkeed weeye waa se goorma in qudica waa haddii la jaro min kafin intaa yaree hore kala bax ee gacanta intiisaa yaree hore kafka la yidhaahdo baabacada iyo intaa dhabarkeeda haddii intaa laga jaro weeye marka haddii dee faraho keliya la jarana iyana dee diyadoodiyo dhamaystiran way ka waajibaysaa laakiin intaa haddii la isku wada jaro waa kontonkeedii fa in qudica min fawqi haddii laga jaro meel sare meel ka saraysaa laga jaray halkaa dhudhunka ayaa laga jaray ama cududa ayaa laga jaray fa xukuumatu xukuuma ayaa waajibaysa taasi waxay intaa ka kooban wa fii kulli usbuucin far kasta ama lug ha ahaato ama gacan ha ahaato cusru diyati saaxibihaa saaxiibkaa laga jaray diyadiisii oo toban loo qaydiyey wuu weeyey gabadhii waa shan ninkii waa toban marka cashratu abciratin toban neef oo geela ayaa ahaaday waa markay nin tahay wey marka farti dee fariiq xubnay kala leeyihiin markaa wuxu uhi wa nulatin xubintii farta thuluthul casharati tobankii oo saddex loo qeybiyey ayaa mid walba ka waajibaysaa oo faraha kala suulka mooye midkii waa saddex xubnood marka waa saddex halaad iyo hal saddex loo qaybiyey meesheed wey xubintiba wa ibha umnulati ibhaam wafi umnulati libhaami suulka isaga xubintiisa nisfaha niskeed baaday isagu waa laba xubnooduno midiiba waa shanuun iyadu waa barnu warijlaani xubinkii tubnaadu halkay noo gudagalo wuxu labadii lugood keliya dayni labadii gacmood un bay la mid yihiin oo haddii labadii lugood la jaro haddii mid kamida la jaro farahoodii haddii la jaro faraha xubnahoodii keliya dayni labadii gacmood ayuun bay la mid yihiin waxaynu soo sheegnay oo dhan oo masalan dee lugna waxaa la odhanaya waa intaa qur-aanta intaa qadamka hoose un wey saaquna saacidkii oo kaleu la mid noqonaya fakdiguna cadudkii oo kale ayuu la mid noqonaya yani waa isku xugun wa fii xalamatayha islaamta yani ibaheedii ama naasaheedii diyatuhaa diyadeedii ayaa ka waajibaysa wa xalamatihi wa xalamatayhi ninka labadiisii yani ibood xukuumatun xukuma ayaa ka waajibaysa wa fii qawlina diyatuhu diyadiisii ayaa ka waajibaysa waxau sheekhu leeyahay xalamadu waa intaa yare hore ee yani ilmuhuna uu jaqo waa naaska caradiisa ruuxa dumara haddii labadaa laga jaro diyadeedii ayaa ka waajibaysa magteedii oo dhamaystiran waa meelaha ay dumarku ragga uga mag badan yihiin macnaha tii ragguna waxay noqotay xukuumo teedina mag muqadara bay noqotay ka qaar boo qaatay inay boqol tahay macnaha sidaa looma jeedee iyadiina muqadar bay unoqotay waa kondankeedii isagana xukuumay unoqotay diyadeedii ayaa lagu leeyahay maxaa yeele manfacada nuujinta iyo naaska quruxdiisuba dee halkaasay ku jirtaa oo waxay ka dhigantahay dee gacmaha manfacadoodu markaa waxay ahayd dee farahaas iyo bay ahayd wa fii xalamatayhi ninka isaga naasihiisa ama ibihiisaa hore xukuumatun xukuma ayuun baa ka waajibaysa maxaa yeele isagu wax manfaco oo ugu jira ma jiraana waa iska wax yaroo meesha un ka taagay wa fii qawlin diyatuhu diyadiisa ayaa ka waajibaysa gabadha oo kale wa fii unhayayni labadii xiniyoodna diyatun diya ayaa ka waajibaysa wakada dakarun xubinkii tarankay ragguna waa la mid walow lisagiirin mid yariba ha lahaado wa shaykin iyo oday wa ciniinin iyo midaan hawlgaba wa xashafatun ka dakarin bay la mid tahay wa bacduhaana biqisti baa haday mina xashafada uga qaybo waqiila waxaa layihi min adakari wakadaa xukmu bacdi maarinin iyo waxalamatinna waa la mid waxau sheeku leeyahay unsayen labadii xiniyood ee ninkii diyo dhamaystira ayaa kawaajibsa haddii laga jaro ama haddii laga burubiyo maxaa yeelay dee abuurkiisa dhamaystirkiisa ayay ka mid tahay meeshii markaa tanaasulka iyo tafiirtu ay ka imanaysay wey ee mid kamidana nis ayuun baa kawajiya ma timidig ama midkay doontaba ahaatee markaa waxaa xubinkii labiyo tobnaad bu halkaas xubinkii saddex iyo tobnaad waxa weeye waqidaa dakarun xubinkii labka ee ragguna isna waa lamid oo haddii laga jaro magtiisa oo dhamaystiran baa ka waajibaysa walow lisakiirin dee ilmo yariba hal ahaadee washaykin iyo oday gaboobay wa ciniinin iyo kaa isagu aan dumarka utegi karaynin hal ahaadaani maxaa yeelay dee kaa yarina waa iska saliim iyo kan odaygaa iyo wax ceebahoo markaa ku sugan xubinkii ayaan jirin waa ilaadkii iyo dhalidii waxa qaarkood ka maqanin markaa taasina dee waa wax ka baxsan isagii waxashafatun kadakarin xashafada intaa hore ee masalan markaa la gudo intaa hore ee muuqatay xashafada la yidhahdaa kadakarin bay la mid tahay xubinkii haddii laysku wada jaro na waa magtiisii oo dhamaystiran haddii intaa yaree hore xashafada la yidhaha marka la gudo muuqata intaa haddii la jarana waxaa ka waajibaya diyadii maxaa yeelay intan kale ee dee dakarka qiimihiisu waa intaa hore un intan kala un waa iska khasabadiisii iyo wuxuu ku shaqaynayabu maxaa yeele ladadii iyo dee jimaacii iyo halkaa horay ku wada xidhan yihiin wa bacduhaa haddaba haddii barhkeed la jaro xashafadii baa bar kamida la jaray waxaa ka waajibaya biqistihi qaybkiisa minhaa xashafadii wa bacduhaa barhkeed haddii la jaro biqistihi qaybkiisa minhaa xashafada uga qayba ayaa waajibaya macnaha haddii xashafadii bar kamida la jaro xashafada intay ka helaysay un barkaasi ayaa ayay ka waajibaya qiil baa wuxuu leeyahay maya min kulli daker dakerkii oo dhan baa loo wada ictibaarinayaaye xashfadoo keliya loo ictibaarin maayo wakadaa xukmu bacdi maarinin waxalamatina waa la mid haddii la jara maarinka waa si kaintiisaa jilecsan iyo xalamada yani naaska intiisii hore haddii la jaro barhkii ayana waa la mid oo inta la jaray ma maarinka iyo xalamadoo ayuunbaa loo nisbaynayaa mise waxaa loo wada tiirinayaa tankii iyo naaskii manaa khilaafka halkan ku jira oo kale halkaana ku jira ayay ka dhigan tahay haddii xashafadii bad la jaro ma iyada un baa loo nisbay mise dakerkii oo dhan baa loo nisbaynaya khilaafkaasaa ku jira haddii maarinka barkii la jaro ma maarinku un baa loo tiirinayaa mise tankii oo dhan haddii xalamada la jaro ma naaskii o dhan baa loo tiray mise intaa ibtuun baa loo tiirinaya wa fil alyeyni labadii badyood addiyatu diyo ayaa iyana ahaatay wakadaa shufraahaa gabadha xubinkeeda debnihiisina waa lamid wakadaa salku jildin haraga kasiibidiisina waa la mid in baqiya xayaatun mustaqiratun xayaa noola sugani hadday soo hadho oo waxaza uu kala jaro hayru saalixi kii haraga ka saaray raqabatahu qoortiisa uu jaro waxau sheeku leeyahay xubinkii afar iyo tobnaad wafil alyeyni labadii baryood hilibkaa baryaha addiyatu diyo ayaa ka waajibaysa haddii qofka laga jaro maxaa yeelay qurux bay ugu sugan manfacoo de waa meeshii uu ku fadhiisanayey meeshii uu wax ku fuulayey weeye manfaco weyn baa qofka ugu jirta haddii laga saaray in layn lafku u qaban maysa dhulkeen wakadaa shufraahaa xubinkii shan iyo tobnaadna waxa weeye gabadha xubinkeeda taranka debnihiisa ama qalalkiisa haddii la jaro ayadana magteedii oo dhamaystiran baa ka waajibaysa haddii bar kamida laga jarona dee bad baa kasii waajibay waa halkanina waa ina waxbaynu gudaynaaye aynu googoyno marka sharcigu waxa weeye cid alliyaaliyo ciddii hadday habariyo isugu tagaan odaygii iyo dee waa in la qisaasaa intay qisaas ka suurtogelayso oo habartii intii in leeg laga jaraa haddii kale waa in magteedii loo waajibiyaa maha markaa gudnin maahay waxa weeye waa waa googoyn iyo falbaxalnimaa weeye wakadaa salku jildin waxa ayana xubinka lix iyo tobnaad uu noqonaya qofkii haragga laga saaro qofka haddii haragga laga saaro isagana dee manfaco iyo quruxba wuu ulahaa markaa magtiisii oo dhamaystiran baa qofkaana uwaajibaysa de adaba waxa la qofka haddii haragga laga saaro yaalaa naftu kuma sii jirtay siday ku suurtogelaysaa in haraggii oo keliya qofkii loo xukumo marka waxay ku suurtogelaysaa buu leeyahy in baqiya xayaatun mustaqira qofkii baa nolol inta haraggii laga qof ka saaray ayaa isagoo weli nolol sugani kusii sugan tahay ayaa xaza hayru saalixi raqabatow mid aan kii ahayn baa qoorta ka jaray markaa kii hore hariga ka bixiyena magtii o dhamaystiran baa lagu leeyahay kanna dee isagana waa la qisaasayaa kanna waa la qisaasayaa kii horena magtii ayaa laga doonaya hadday geedaar ku duwo haddii wax kala ku dhacaan ayaa la mida laakiin haddii haraggaa laga saaray inuu dhinto dee magtiisii baa qofkan waajibayse lama odhanayo markaas waxay markaa haraka bixintaasi ayay ugu waajibtay wasilcaf wallahu aclam casharkeena xalayto meel aynaan aada usii yar sharxin baan ku yar noqonaya halka isha marka uu ka hadlayo sheekhu uu lahaan il kasta wa fii kulli caynin isuudiyatin diyo barhkeeda ayaa il kasta ka waajibaysa wuxuu halkaas yidhaha wakadaa man bicaynihi bayaadun laa yanqusu daw'a waxaa iyana la mid ahoo ishiisa ay konton ka waajibayaan ka isha caddaan kaga sugan yahay caddaankaasoo aan aragtidii isha aan nuqsaaminaynin fa in naqasa haddii markaas uu nuqsaamiyo ama uu nuqsaamo araggii isha uu nuqsaamo fa qistun qaybka bimacnaa nuqsaamay ayaa diyada ka dhacaya qaybka nuqsaamay ayaa diyada ka dhacaya masalan haddii isha aragtideedii ee markaa caddaankaasi uu rubucu sii dhimay isla markaa araggeedii qof kale uu jinaayo ku tegsiiyo dee rubucii kasii maqnaa wuu kasii haraya weeye fa in naqasa hadduu nuqsaafa qistun qaybka nuqsaamay ayaa magta qofkan lagu leeya ka dhacaya fain lam yandabid haddii aanu koobminna oo masalan nuqsaani ha jirto hore haddii ay koobmi weydana fa xukuumatun xukuuma ayuunbaa ka waajibaysa oo qofkan daba ka waajibaysa faslun waxaan leehay farcun haadaa mufaracun mima qablahu kani mid laga soo farciyey weeye ama laga soo faleelay ama laga soo dhambalay wixii ka horreeyey markaa saddexdii qaybood aynu soo tilmaanay ee nafda ka sokeeyey waataynu soo tilmaanay inay tahay jareexo iyo xubin la jaro iyo macno la suuliyo ama isaalatu lmanaafic halkan manaaficdii oo macaanina laga cabiro ayuu inooga hadlayaa kii saddexaada markaa afar iyo toban shay weeye afar iyo tobankaa shay waxay kala yihiin macaanida ama manaaficda ee jinaayada lagu tegsiiyo waa caqliga ayaa ka kowa waxaa ku xiga maqalka aragga urta hadalka sawdka dhadhanka uu qofku wax lalaminayo caraarinta imnaaga ama manituurka uuraynta galmada iyo ruuxii dumar ahayo ifdaal lagu sameeyo laysu faruuro badshiga iyo waxqabadka iyo mashiga socodka waa afar iyo tobankaa isagoo afar iyo tobankaba inoo sheegayo si aynu usoo sheegnay inuu kala horraysiinayo wuxuu sheekhu yidhi fi lcaqli caqliga suulindiisa diyatun diyo ayaa ka waajibaysa fain zaala haddii uu ku tago bijurxin waxyeelo lahu arshun arshi leh ow xukuumatun ama xukuumo leh wajalaan labadoodiba way waajibayaan wa fii qowlin yadkhulul aqalu ka yar wuxuu gudagelayaa fil aksari ka badan waxau sheeku leeyahay caqliga haddii qofkii caqligii laga suuliyo lana rajaynaynin soo noqod iyo qofkani inuu saaxigaroobana aan la rajaynayn oo dadkii aqoonta u lahaa yidhahdeen saasuu kaga shubay diyo diyadii qofkaas ayaa waajibaysa oo hadduu nin ahaa dee kontonkiisii muslima dii gabadh ahaa kontonkeedii diyadiisi ayaa waajiba hadduu qofka caqliga ka tago qofku alan uu noqdo oon waxba kala garanaynin magtiisii baa ka waajibaysa waxyalo loo geystay daraaddeed ayla xadiidki camar ibnu xasm waa uu ku soo aroorayy in caqliga uu mag dhan yahay sheekh ibnu mundir la yidhaahna wuxuu hi waxa ay ku ijmaaceen cidda ahlucilmigaan wax ka xifdinay inuu sidaa yahay waana macaanida ka ugu sharafda badane dee qofku uu kaga soocan yahay xoolaha waxaana looga jeedaa waa caqliga qariisigahe ilaahay qofka uu ku abuuraye dee ay ku xidhan tahay takliifdiisa iyo mashaqadan amarkan iyo nahyigan iyo laakiin ka muktasabka ah ee masalan isagu dee oo kolorsaday ee sida wanaagsan uu waxu maamulayo haddii masalan taasi ay ka tagto oo qofkii wixii uu yaqaaniye wixi ay ka tagaanoo dee de qof caadiya inu soo baxo iyada xukuuma ayaa halkaa looga qadaraya haddii markaa la rajaynayo inuu masalan soo noqdo caqligaasi oo muddo yar unu ahanayana waa la sugay hadduu soo noqdo wax magdhawo laguma lahaa sidii dee qofkii iligoon ka dhicin laga ridayo usoo baxay oo kale umu noqonaya haddaba wuxuu sheeku leeyahay haddii caqligaasi uu ku tago jareexo iyo dhaawac arshi muqadara leh jareexo iyo dhaawac mag qadaran leh sida nabarka mudexada la yidhaha shanta halaadoo kale ku tegey ama xukuuma ayay haydoo dee waa baadicadii iyo mutalaaximadii iyo simxaaqadii iyo nabaradii ka horreeyeen lafcadaadka ayuu caqligu ku tegey wajabaa diyada iyo arshigu way waajibayaan ama diyada iyo xukuumadu labaduba way wada waajibayaan oo diyada caqliga ma gudagelayaan maxaa yeelay jinaayadaasi waa waxyeelo burisay manfaco aan maxalkan waxyeeladu ku dhacday aan deganayn ama aan ku sugnayn ayay waxyeeladii geysatay masalan lafcadaadkii dee wuxuu la yimi waxyeelo kale oo manfaco kale ayuu tiray oo weliba halkaa dee idaaxa iyo lafcadadu ku dhacay aan deganayn waa isagoo markaa lafda cadeeyo maqalka ama araggii ka tago kale qawl ayaa wuxuu leeyahay qadiima ayaa wuxuu leeyahy yadkhuluuna aqalu fi laktari kolba kooda yari ka weyn buu gudagelayaa haddii diyada caqligu ay fara badan tahay masalan muudixo ayuu ku sameeyey lafcadaad caqligii baa ka tigi arshiga muudixadu wuxuu gudagelayaa unbuu leeyahay caqligaas haddii arshiga jinaayadu uu fara badan yahayna oo masalan labada gacmood iyo labada lugood buu ka jaron waase caqligii suulay diyadii caqligu markaa labada boqol ee kale ayuunbay gudagelaysaa buu leeyahy qowl walow iddacaa hadduu sheegto weligii qofkaa caqligu ka tegay zawaalahu inuu ka suulay bal waa adeegee fain lam yantadim haddaanu taxmiin qawluhu iyo wa ficluhu fii khalawaatihi marka uu meelaha gaarkiisa u joogo falahu diyatun buu leeyahay bilaa yemiinin dhaar la-aan waxau sheekhu leeyahay haddii uu sheegto walow idduciya haddii la sheegto ama walow iddacaa hadduu sheegto qofkii weliyul majniyu calayha ila isagii ma sheegan karayo caqligiiba uu ka tegi baa la leeyahay oo isagoo hadalkiisu muctabar male walow iddacaa weliyulmajniyu calayhi ka waxyeelada loo geystay weligiisa hadduu sheegto ama walow idduciya haddii la sheegto oo dee cidda sheeganaysana weliga ay tahay zawaalahu caqligii inuu suulay baa la sheegay oo weligiiba wuxuu yidhi inankayga ama ninkaan weliga u ahay caqligii wuu ka tegey waxaanu kaga tegey waxyeeladii ninkaa hebel la yidhahdaa uu ku dhuftay ninkii jaaniga ahaana wuxuu yidhi may ma waala nin kani wuu iswaarayaa arrinkaasaa la isku qabsaday bal hadda maxkamaddii iyo ciddii loo xil saaray waxaa la leeyahay bal ha la eega ninkii oo bal xilligaa uu iska moog yahay ee meelaha uu iska marmarayo iska joogo ha la dabagalo oo ha loo fiirsado fain lam yantadim qawluhu wa ficluh haddii uu nadaamsami waayo uu taxmi waayo qawlkiisa iyo ficilkiisu fii khalawaati markuu meelaha gaararkiisa iyo banaanadiisa iska joogo iyo hadalkiisa iyo falkiisi ma taxna oo sidii qofka caadiga hadalkiisu uu taxna u toosna uma toosna waxbuu iska dhex tuuraya ficilkiisii dee meel uma soo kacay gees walba uu ka imanaya wax walba uu qabanaya waa sidii qofka waalan oo kale qofka waalane dee ficilkiisuna ma xidhiidhsanaa qawlkiisuna ma xidhiidhsano yaala laba kelmood isku toosan ma yidhahda wax iska wada hor imanayo iswalanqeyreynaya ayay iska hor keenaan haddii markaa qawlkiisa iyo falkiisii meelaha markuu gaarkiisa ka yahay uu taxmi waayo falahu diyatun bilaa yimiin haddii taasi caddaato qofkaasi wuxuu leeyahay magstii caqligaas oo boqolkii halaada buu leeyahay dhaarlaan maxaa yeelay dhaartiisu dee waxay sugaysaa waalidiisa majnuunna lama dhaariyo wa fi samci kii labaad iyo halkan inu inoo gudagalo wuxuui sheekhu maqalka diyatun diyo ayaa isla ka waajibaysa haddii qofkii laga tegsiyo wa min udunin dhegna nisu nis ayaa ka waajibaya wa qiila waxaa la yidhi qistu naqsi nuqsaanta qeybkeeda ayaa ka waajibaya ee walow azaala udunayhi hadduu suuliye iyo wa samcahu fadiyataani laba diyo ayaa ka waajibaya sheekhu leeyahy halkana xubinkii macnihii saddexaad ba labaad ba inooga galo wuxuu leeyahy maqalka haddii laga suuliyo qofka haddii qofkii waxyeelo loo geysto isla markaa maqalkii uu ka tago oo waxba uu maqli waayo dhagool noqdo diyadiisi ayaa ka waajibaysa waa fi samci diyatu maqalkii xadiis bayhaqi warinayo maqalka diye ayaa ku sugan ibnu mundirna ijmaac ayuu kusoo naqliyay welibana kuwa ugu sharafda badan ayuu dareemayaasha ka mid yahay sida aragga oo kale maxaa yeelay isaga ayaa waxyaalo fara badan dee fahamkii isagaa lagu haleelayaayo jihooyinka hore isaga wax laga garanayaayo aragga qaar culimada qaar ba isagaaba kasii heer sarreeya hayre aragga dee waxaa hore un baa lagu arkaa iyo haddii mugdiga waxba lama arko laakin kan wax badan baa la maqlayaa nuur iyo mugdi iyo jihooyinka o dhan waa isku wada mid markaa marka la xaqiiqsado inuu suulay ee la yidhaha ma soo noqonayo ayay diyadiisii ka waajibaysaa wa min udun wa fi izaalati min uduni haddii dheg laga suuliyana nisun nis diya diyada niskeed ayaa ka waajibaya diyada niskeed ayaa ka waajibaya haddaba diyada niskeed wuxuu uga waajibayaa dhegtii maqalkan ayaa isagu laba a maaha laba maqal ayuu qofku kala leeyahay maaha waa mid uun maqalku e manfadkiisii iyo halkii uu waxna ka qaadanayay wax ka manfadkiisa ahaa ee wuxuu maqalkii uu ka qaadanayay iyo dareenkii halkii baa kala duwan oo markaa laba ayadu noqotay mar hadduu manfadkii tacaduday oo dabeetana dhinacuu ka tegey nis ayaa laga soo qaadaya laakiin masalan aragga oo kale dee isagu mutacadid buu ahaa maxalkiisuna dee mid walba wiilkaasunbuu ahaa markaa iyadoo lagu qiyaaso masalan manfadkiisa isagoo iyo halkaa u ka soo baxayo maqalkii lagu qiyaaso oo lagu dabdiyo ayaa iyadoo meel kale loola kaca ka dhow ayay yidhahdeen qiil baa wuxuu leeyahay qismu naqsi maya waxaa la fiirinayaa uun hadduu dhig ka tago maqalkiisii guud ahaanun inta nuqsaantay un baa la eegayaa markii uu caadiga ahaa warrinkan intuu wax ka maqli jiro un baa la odhanayaa markaa inta nuqsaanta ayuunbaa u waajibaysa ee waxba loo fiirin maayo buu leeyahay kala bar ahaan hadduu dheg ka tago hadduu dheg maqalka ka tago oo waxa usoo hadhayba saddex meeloodoo meel maqal halkood markii hore wax ka maqli jiray meel un wax ka maqlayo dheg qurana uu ka tegey wuxuu leeyahay sulusaankaasi saddex meel saddex meelood labadaasi diyadii ha u waajibaan waxba yaa nis dhegtii laga dhigin ilaa maqalkii waa mid qura buu isagu leeyahay maaha sida indhaha o kale lama eh waxau sheeku uhi walow azaala udunayhi hadduu labada dhegood suuliyo labadii dhegood buu jaray wasamcahu maqalkiina waa suuliyo deedna maqalba kama soorin markuu labadii dhegood jaray ayaa maqalkiina raacay fadiyatani labadiyo ayaa ka waajibaya maxaa yeelay waxaa la leeyahay maqalku dee dhegtan kuma dhex jiro markaa isma tadaakulayaan waa ninkii oo nabal madaxa laga dhuftoo indhabeelay oo kale ayunbu ka dhigan yahay walow iddacaa hadduu sheegto qofkii waxyeelada loogayahay zawaalahu maqalkii inuu ka tegey wanzacaja uu argagaxo lisiyaaxi qaylada fii nawmin hurdo lagu qayliyay waqaflatin isagoo iska moog fakadibun waa beenaale wailaa haddii kale xullifa waa la dhaarin waakada diyatan diye ayuu qaadanayaa wain naqasa hadduu nuqsaamana faqistuhu qaybkaa nuqsaamay unbuu qaadan magtiisa in curifa haddii la garanayo wailaa haddii kale fa xukuumatun ayuunbaa u waajibaysa biijtihaadi qaadin qaadi ijtihaadkiiyo daalkii ku sugnaatay waqiila waxaa la yuctabar waxaa la fiirin samcu qarnihi kuwa la midkaa maqalkiisa ayaa la fiirin fii sixatihi yani xilliguu fayoobaa ay isku midka ahaayeen wayudbadu waxaana la koobayaa dabeed atafaawutu inta udhaxaysa ee kala tagaa wain naqasa min udunin hadduu ka nusqaamana suddat waa laawdi wadubida waxaa la koobi muntahaa samaaci lukhraata kale maqalkeedu intuu gaadho uma cukisa dabeedna haddana waa la kala rogi wawajaba qisu tafaawuti kala tagaa qeybkiisa ayaa waajibaya waxau sheekhu leeyihin hadduu ninkii yidhaahdo maqalkii wuu iga tegey waxyeeladii laygu dhuftay waxyeelo maqalkii baa iga kacay labada dhegoodba mid ka maqli maayo buui ninkii jaaniga ana wuxuu yidhi waxba kama jiraan ninkii waxyeelada geystira wuxu uhi wa ninkan waxbuu maqlaya bal ninkan waxaa la leeyahay hala yar isna jir rabo o haddii masalan markuu hurdo iyo markuu iska moog yahay haddii lagu yar qayliyo ama wax lagu dhufto dabeedna argagaxu isla boodo fakadibu nin been sheegiyo wey leanna waxay ku tusinaysaa in wax maqlayo oo waxaanu sheeganayana ay been tahay mar haddii lagu qayliyey isagoo hurda ama isagoo qaflo ku jira lagu qayliye amaba waxa laga agtiisa lagu dhuftay oo dabeedna uu isla booday nin been sheegayo weye maqalkii wuu iga tegayaa been buu ku sheegayaa marka waxaa la dhaarinayaa un ninkaa jaaniga un baa la dhaarin inuu maqalkiisi ninkan joogo maxaa yeele waxaa dhici karta dee argagaxaasi inuu argagax ilaahay siiyey wax qaniinay iyo wax inuu iskala booday ayaa dhici karta bay yidhaahdeen dhaartaana ha loo sii raaciyo markaa dee wax isaga loola qasiyo maayo waxaa la yaadiyo oncod iyo shay agtiisa lagu tuuray iyo waxaa la yaadiyo waxaas oo dhan haddii uu qof ku argagaxo ama la arko inuu dareensan yahay dee waxay noqonaysaa wax beentiisa yani caddeeya ama xoojiya wa ilaa haddii kaloo inu argagixin ninkii waa lagu qayliya waxbaa lagu agdhuftay waa iska kuurinaya ama waa dee halkiisiibu iskaga sii maqan yahay marka waa ku argagixi waay ninkaasi waa nin run sheegaya wacullifa waana la dhaarin isagii baa la dha inu maqali ka tegey waayo waxaa dhici karta inuu ninkan yar adkaystay oo dee uu markaa nin xariifa yahay baa dhici karta marka waa in la dhaariya inuu maqali ka tegey waa kada diyatan maqalkiisaana diyadeedu wuu qaadanaya dhaartana waxaa laga maarmaanaya inuu ku dhaarto oo yidhaahdo wallaahi maqalkii waxa igaga tegey waxyeeladii ninkii hebel la yidhaahdaa uu ii geystay waxaa dhici karta duribo ku xumaaday dee inuu maqalkii wasaa kaga tegay ama wax kale ay ka soo gaadhay marka ninkaa waxyeeladiisii inuu uga tegay waa in dhaarta ugu tacarudo ugu bambaxaa waynaqasa hadduu nuqsaamo buu ihi ninkan waxyeelada loo geystay maqalkiisa baa nuqsaamay faqistun nuqsaanta qaybkeeda ayaa yani qaybtaa nuqsaanta biyadeeda ayuu yeelanaya in curifa haddii la garto masalan halkii uu wax ka maqli jiray dee barhkeed buu ka maqlayaa oo nuqsaantaasaa ku tibi dee nisudiya ayuu qaadanaya oo qof unbaa laag fadhiisino dee halkuu qofkaa caadiga lamidkii wax ka maqlo iyo halkuu isagu wax ka maqlo ayuunbaa la isu egaya wa ilaa haddii kale oo la garan waayo haddii la garan waayo masalan qadarka waa la garan waayo nuqsaamay nuqsaani meesha inay jirtana waa muuqataa fa xukuumatun baa waajibi biijtihaadi qaadin qaadi unbaa ku ijtihaadaya oo wuxuga soo qaadaya qiil baa wuxuu le yuctabaru samcu qarnihi waxaa la fiirin oo loo fiirinaya dadka la midka ah maqalkiisa ayaa loo fiirin fii sixati markuu fayoobaa dadkii la midka ahaa ee la maqalka ahaa ayuun baa loo fiirinaya oo mid baa dee laag fadhiisinaya kaasun baa laag fadhiisinoo qof baa dabeedna meel aan labadooda midkoodna maqlaynin ayuu markaa ka soo dhawaaqi dabeedna wuu soo dhowaan ilaa kani uu maqlo halkaa uu kan fayoobi ku maqlay ayaa la calaamadin dabeetana waa soo soconaya ilaa kii waxyeelada loo geystay leedo waan maqlay markaasaa loo eegi inta udhaxaysa inta udhaxaysa ayaa la isku eegi wadbadu waxaa dabeedna la koobaya atafaawutu inta udhaxaysa maqalkooda inta udhaxaysa nisbada inta udhaxaysa ay noqotay baa magtii laga qaadaya haddii u yidhahdo anaaba garanaya inta iga tagtayna dee waxaa loo dhan un ku dhaaro way naqasa haddaba waxaa nuqsaamay maqalkii wuxuu ka nuqsaamay min udun dheg keliya dheg keli ah ayuu ka nuqsaamay sudad dhegtaasaa la awdi o waxbaa lagu gufayn wadubida waxaa la koobi muntaha samaacil uqraata kale maqalkeedu halku gaadho ayaa leeyihi halku gaadho marka la calaamadiyo uma cukisa dabeedna tii fayoobayd ayaa iyana haddana la awdayaa ta kale halkuu gaadho ayaa iyana la egi wajaba waxaana waajiba qisu tafaawuti inta udhaxaysa ayuunbaa markaa waajibaysa haddii ay masalan udhaxayso dhegtan fayow iyo dhegta kale nis hadday udhaxayso kala bar oo kale halkay dhegtii kale wax ka maqlaysay tan kale kala barkeed rubucu diya ayuu qaadanaya maana maqalkiisii rubuc ayaa markaa ka tegey wa fii dawi kulli caynin il kasta araggeeda nisfu diyatin diyo barkeed ayaa ku sugan ee falow faqaahaa hadduu soo fujiyo lam yazid ma kordhayo wain iddacaa haddii uu sheegto zawaalahu suulidiisana suila waxaa la weydiin ahlulkhibrati dadka aqoonta u leh ayaa la weydiin ow ama yumtaxanu waxaa lagu imtixaamayaa bitaqriibi caqrabin hangaralo loo soo dhaweeyey iyo oo ama xadiidatin xadiid min caynayn labada indhood loogu soo dhawey baktatan si keli ah wanudira waa la eegayaa hal yanzaciju inuu argagaxo wa in naqasa hadduu nuqsaamana fa ka samci maqalkii oo kale un bay la mid tahay waxau sheekhu leeyahay oo halkana uu inooga gelayaa shaygii saddexaad macnihii saddexaad marka wuxuu leeyahay sheekhu haddii la tegsiiyo daw macnaa daw waa araggii isha haddii araggeeda la tegsiiyo nisfu diyatin diyo barkeeda ayaa ka waajibaysa labadii dhoodna diyadii oo dhammaystiran ayaa ka waajibaysaa fi lbasari diyatu xadiid ayaa sidaas mucaad laga warinayo laakiin asagiisa camr bin xasmi ayuu ka yimid ayaa si ahaa in aragga ay may ku sugan tahay haddii la tegsiyo manaaficda waaweyn ee maqsuudada ayuu ka mid yahay haddaba wuxuu sheeku leeyahay falow faqahaa lam yazid haddii ishiiba lasoo tuuro gebigeediiba dhulka lasoo dhigo nisbidiyo kama kordhayo sida gacantii oo la jaray oo kale ayay la mid tahay laakiin dhegtii ayaa iyadoo khilaafsan dhegtii waxa la haddii intan la jarana waa kuntan hadduu maqalki raacana waa kuntan oo boqol bay isku noqonaysaa laakiin ishii haddii iyada lasoo tuuro na waa kontonuun haddii masalan aan lasoo tuurina iyadoo iska sideediiba iska aragba un u ka tagana iyadana waa kontonkeedii un marka waxaa la leeya u kala farqiyaa dhegta intan la jaree kontonka ah maqalku halkan kuma jire maqalkuu ka hooseeya maxalkiisu laakiin isha dee wiilkan unbuu ku dhex jira araggu waina dacaa zawaalahu haddii haddaba uu sheegto inuu ka tegey araggii midh ma arkaya buuri gacantay qabto midho waa la hagaya waan garal jaani kii jaanigana wuxuu le iska sii daaya ninkan wax uu arkayaaye may dhaleen su-il ahlulkhibra dadka aqoonta ule ayaa la weydiiya ahlulkhibra weliba cadlaani laba caadil oo ka mid a ayaa la weydiinayaa maxaa yeelay isagu xaggii maqalka inaama oran in ahlukhibraa la weydiinaya maxaa yeelay way iska adagaysa ay kaa ku ogaadaan laakiin aragga markaba way ogaanayaano cadceedda iyabaa beryihii hore la joojin jiray oo dabeedna indhihiisa ayaa la eegi jiray ka inu wax arkayo inaanu wax arkaynin waa la garan jiray maanta oo dee combyuutareeyo la samaystayna iyadana waa kasii xag jira oo masala niminka dabadaha dee fuqaasun bay meel yar ugelinayaan oo indhaha saaraya anoo combyuutar un baa soo saaraya oo markaba daabacaya inta indhihiisu qofkan dhimanayo wax allo wixi o dhan ba marka haddii uu sheegtay inuu ka suulay ahlu khibraha ayuun baa la weydiinayaa dadka aqoonta u leh marka hadalkoodaas un baa dee lagu camal faliyo haddii ay yidhaahdaan waa tegaynaa dee waa lagu dhaqmaya hadday yidhahdaan muu teginna de ayana waa lagu dhaqmayaa un aw yumtaxan amaa haddii masalan ayagii ay waxba caddayn kari waayaan ama ahlu khibraaba la waayo waa la imtixaamaya kii majnuun caleyh bita- bitaqriibi caqrabin dee hangaralaa loo soo dhaweyn min caynahi indhaha ayaa hangarale loo soo gelin aw xadiidatin ama xadiid la kuleeliyo bir la caddeeyey ayaa sidaa lagu soo odhan wanudri wala hal yanzaciju inuu argagixiya inaanu argagixin haddii marka argagaxu boodo dee markaa waxaa muuqanaysa inuu ninkani wax arkayo haddii uma erki waayo aan garala hadii lay haddii bircad lagu soo dhaweeyebana dee isaga ayuun baa la dhaarin oo inaanu waxba arkanin lagu dhaarinayo waa qaadanaya magtiisii wain naqasa haddii uu araggii nuqsaamana faka samci maqalkii unbuu la mid yahay oo qadarka nuqsaanta haddii la garanayo oo masalan dee meel buu wax ka arki jiray oo imanka meeshii barhkeed ayuunbuu ka arkaya dee qaybkaa diyada ayuunbaa wajibay haddii kalena xukumunbaa waajibay haddii luqura ka taganayana waa sidii dhegti oo kalan wa fi shami urinta diyatun ayaa ka waajibaysaa calo saxiix haddaan qabano waxau sheeku leeyahay shaygii afraad buu halkan inooga gelayaayo haddii la suuliyo urtii ayaa laga tegsiiye qofka waxyeelo ayaa sanka iyo halkaa bacraarkii looga geystay dabeetana labada bacraarba ama labada dulba waa ka tegay urti ninkii waxa liyaaliyo wuxuu urinay urinaya ma jirto diyatun calo saxiix diye ayay qofkaa magtiisa ayaa ka waajibaysa si camar ibni xasmi oo ka xadiidkiisii uu kusoo arooray weliba xawaasa iyo dareemayaasha iyaguna aadka u waxtar kale ayuu ka mid yahay oo si maqalka oo kale waa loo dhamaystiray marka calo saxiix bu ina yidhi o kee khilaaf baa ku jira qawlkaa muqaabil saxiixahi waxa uu leeyahay xukuuma ka waajibaysa oo nafcigiisa iska yaro markaa kuwii hore la mid maaha haddii mid ka mida la tegsiiyo oo urti ay ka tagtana dee nis ayuun baa ka waajibaya haddii ninka jaaniga ahay waxyeelada geysa uu inkarana de waa la imtixaami isagoo meelaha iska maraya iyo balwax qarmuun iyo ucudgooniyo oo careeraa laga marin markaa de waa la eegi baladaynu balada wuxuu sameeyo dareenkiisu soo noqdun baa la eegi wa fi lkalaami hadalkii addiyatu isla diya ayay ahaatay wa fi bacdi alxurufi xurufta barhkeedna ristu qeybkiisa ayay ahaatay walmuwazacu caleyha inta loo qaybinaya tamaaniyatun wacishruuna xarfan waa sideed iyo labaatan xarf fi luqati alcarabi carab luqadeeda ir waxaa le yuwazacu la qaybinaya cala ashafahiyati waalxalqiyati labadaa qaybood ee xurufta shafahiyada la yidhaha iyo xalaqiyada xalqiyada loo qaybin maayo waxa uu sheeku leeyahay hadalkii waa macnihii shanaad qofkii haddii hadalkii laga buriyo waxyeelo carabkiisii loo geystay ayaa hadalkii ka tegsiisay addiyatu diye ayaa ka waajibaysaa magtiisii oo dhammaystiran hayra xadiis bayhaqi uu warinayo ayaa wuxuu ahaa fi fi lisaani addiya carabka waxaa ka waajibaysa magtii haddii hadalkii uu manciyo maxaa yeele waa cudwi carabku aada u faa'iido badan markaa manfacadiisina ayana waa la mid oo dee manfacadiisa ugu weyn carabka waa hadalka sidii isagaba ay uga waajibaysay gacanta iyo lugta iyo ayuu la mid yahay oo haddii la yidhaahdo ma soo noqonayo laakin haddii la yidhahdo wuu soo noqonayo dagaalo khibrada yidhahdana si caadi buu noqonaya waa la sugi haddii markaa la isku qabtana dee sidiisi leegun baa la samayno meelahaasunbaa lagaga argagixinaysa oo marayo haddii dee u dhawaaqay oo hadlana dee been la sheegayu noqon hadii waxba kasoo muuqan waayaan isagun baa lagu dhaarino dee ishaare iyo waxbaa lagu dhaarin ila waxba kari maaye marka waxa weeye taa hore inooga hadlaya waa marka uu xuruuftii oo dhanba mid kaga hadli waayo wa fii bacdi alxuruuf haddii xuruuftii bar ka mid a laga buriyo xuruuftiibaa qaar ka mida ayuu kari waayey qaarna wuu karaya waa ku hadli karaya qaarna waaba soo saari layiba qistuu qaybka uu diyada ku leeyahay ayaa ka sugmaya wlmuwazac xuruufda loo qaybinayaana calayha diyada loo qeybaya tamaaniyat wacishruuna xarfa fi luqati alcarab luqada carbeed waa sideed iyo labaatan xaraf weeyaan ciddii dee luqada carbeed luqa ay u tahay ciddii kalena luqadeedu intay noqoto ayuunbaa xuruufteeda loogu qaybinaya faa'idaas ayuunbaa de loo qaybinayaa magtiyo dabeedna wixii soo baxa ayuunbaa loogu dhufanaya inta xaraf jinaayada ama waxyeeladaasi ay ka tegsiiso qiil baa wuxuu leeyahay laa yuwazacu cala ashafahiyati waalxalqiya xuruuftii iyadoo aan xagga carabka shaqada kulahayn ee xagga shafahiyada la yidhaha xagga debnaha oo iyagu afara ba'da iyo fa'da iyo wowga iyo miimka afartaasoo iyago shafahiya la yidhaha halka debnaha ka baxa iyo xalqiyada yani kuwa iyaguna dhuunta ka soo baxaa masala hamzada iyo ha-da iyo caynka iyo xa'da iyo qaynka iyo khada wuxuu leeyahay intaa ha laga reebo maxaa yeelay waxyeelada carabka ku dhaca waxyeeladii carabkay ku dhacday markaa diyadii xuruufta ka soo baxda carabka ayuun baa loo qaybinayaa markaa sideed iyo toban ayay noqonaysaa oo tobankaasaa laga reebayaa buu leeyahay qiilkani walow cajaza hadduu kari waayo can bacdihaa khilqatan aburahaan o biaafatin ama musiiba samaawiyatin oo xagga samada kaga timi fadiyatun diyaya qofka waajiba qiil waxa la qistu qayb baa waajibaya ow bijinaayatin ayay ku nuqs ayuu kaga cajibay falmadhabu laa tukamalu diyatun diya lama dhamaystirayo waxau sheeku leeyahay haddii qofkan waxyeelada carabka looga geystay hadduu marka horeba xuruufta qaarkeed abuur ahaan khilqatan abuur ahaan bu aanu u karaynin xuruf badan ayaanu baadka iyo xuruf aanu karaynin oo waa khilqa ahaan oo biaafatin samaawiya ama wax ku dhacay xanuun beri ku dhacay ayaa ka tegsiiyey dhowr xaraf fadiyatun diyo dhammaystiran ayaa hadalkiisa ka waajibaysa maxaa yeelay waa qof naadiqoo hadlayo hadal mafhuumana leh laakiin hadalkiisa dee waxaa ku yar jiray dacf manfacada dacfigeeduna diyada dhammaystirkeeda waxba ma yeelo xagga argo hadduu yar daciif iyo dibase qofkii weynaayi xaggii wax yar qabashaday xoma yeelo